ciidanka amniga dowladda soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe magaalada muqdisho ku xiray cabdalle axmed muumin oo ah xogeyaha ururka u dooda saxaafadda soomaaliya ee s j s xariga cabdalle ayaa waxaa walaac ka muujiyey ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta maxamed cabdiwahaab oo ka tirsan madaxda sare ee dallada ay ku midoobeen ku dhowaad afartan warbaahin oo maxalli ah oo lagu magacaabo somali media association oo loo soo gaabiyo soma ayaa dalbaday in si deg deg ah xorriyaddiisa loogu soo celiyo wariyaha xidhan wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow ayuu ugu waramay magaalada muqdisho xariga xogayaha guud ee ururka s j s cabdalla axmed muumin aadaan u cambaareyneyna waana ka xunnahay xarig sharci darra oo aan wax loogu soo gambada ama wax loosoo mara uusan jirin u ahay maanta isagoo dalka dibaddiisa raba inuu u dhoofo oo socdaa eraboorka laga soo xiray weliba cambaareyn kale maahana waa ka welwelsannahay badqabkiisa iyo amnigiisa maxaa yeeley ilaa hadda meel uu ku xiran yahay iyo meel lagu haayo ma ogin iyadoo lasoo qabta nagu wardambeysay marka aadaan u cambaareyneyna
maxaad ku ogtihiin ilaa hadda waxyaabaha loo soo xoray ad isleedihiin waa tuhmaysaan wallaahi ilaa haddana looma sheegin oo wax sharcihoo loo maro malaha noo ciidana iska soo qabsaday meelay geeyana ilaa hadda ma ogin marka waxaan ku tubinaynaa male kaliya waxaan ognahay warbaahinta ururada warbaahinta oo asaga uu kamid ahaa shala shir jaraa'id qabtay ay uga hadlaayeen war ay soo saartay dowladda wasiirka ku-xigeenka warfaafinta shir jaraa'id u qabtay sabtigii oo uga hadlaayay warbaahinta in amaro lagu soo rogay kuwaasoo maldahan oo aan caddayn oo wax loola jeeda aanan ogeyn sidaa daraadeed shala shir jaraa'idaan qabanay waxaana sheegnay inaan u baahanaha faahfaahin qodobada sharciga ah oo dastuurka ku qoran iyo saan xuquuqaha u leenahay iyo inaan laga hor imaan karinaan sheegnay marka waxaan tuhmaynaa maadaama xalaynay xafiiska isla ururka s j s lasoo weeraray oo ciidamo hubaysan ay soo weerareen maantana xogiyihii la xiray waxaan tuhmaynaa in shirkaas daairad uu daba socdo laakiin ilaa hadda ma ogin anaka wax loo xiray laakiin qudhiina ururada saxaafadda haddii aad tihiin dhaliilo ayaa laidin jeedinayaa oo dadkaba ay qorayaan markaaad fiiriso waxaa laleeyahay dalkii dagaal oo galay saxaafaduna sida ay wax u rabto ilaa hadda lama oga arrintaas maxaa uga jawaabaysaa wallaahi cabdicasiis saxaafaddu sida wax rabto waa la yaqaanaa dalku dagaaluu ku jiraa ururada algagaxsada lala dagaashan yahay qaybay ka tahay saxaafaddu waxa maalin walba warkooda soo tabinaya oo sheegaya ciidamada dowladda iyo meesha ay marayaan iyo hal iyo shacabka dhinac taagan saxaafadda waaye marka wax oo saxaafadda aan la fahmi karin ma jiraan saxaafaddu waxay u taagan tahay inay bulshada waxa ay rabaan oo xogta ay u baahan tahay ay soo gudbiyaan marka wax ka duwan haddii dowladdu ay ka rabto anaka ma naqaano laakiin waxaa ognaha anaga intaan ognaha kaliya waxay tahay inay saxaafaddu u taagan tahay inay soo gudbiso bulshadu waxay ay u baahan tahay marka waxaan la yaabanahay caburintan oo maalin kasta saxaafadda lagu haya dowladi timaadba ay caburinayso dowladii farmaajaan ogeyn wixii ka dhacayay waxaa kaloon saxaafaddu ay lasii yaaban tahay cabdicasiizo dadka sidaan yeelaya oo saxaafadda caburinaya inay yihiin weriyaal ka shaqey jira saxaafadda dowladi farmaajo waxay ahayn weriyaal saxaafadda ka shaqeynaya hadda waxa oo saxaafadda lagu cabrin waa ciidamada nabad sugidda
annaga taa ma hayno laakiin waxaan rabnaa in dadka ina dhegaysanaya aad u caddaysaan haddii aad tihiin ururada saxaafadda waxaa tiri warka annaga aan rabno iyo sidaan wax u dhigayno wuu cad yahay laakiin dhinaca kale waxaa warkii kasoo baxay dowladda qudhiisa wuu caddaa markii aad fiiriso arrima baraha bulshada iyo faafinta wararka shabaabka la xiriira iyo muuqaalada ay soo duubaan inaan la baahin iyo arrimo noocaasa ayay wasaaraddu sheegtay miyaanu kaa idiin muuqan oo aad idinku la dhihi karaa si kaleda hor rabtaan cabdicasiis warbaahintu meelay muuqaal shabaab iyo codkooda ay ku bahaysa adiga haddaad hayso waa ii sheegi kartaa laakiin waxa laga hadlaya waa baraha bulshada baraha bulshada anaka shaqa kuma lihin baraha bulshada warbaahintuba way leedahay haddii bara bulsho la yidhaah waa badintii waa warbaahintuba waa soo geli ahoo lama cayimin marka waxaan ka hadlayna cabdicasiis anakana warkeenu waa faahfaahsanay wuxuu ku qoray warqad waxaan sheegnay waana hadalnay inaysan dowladdu warkay soo saarta uusan faahfaahsanin cabdicasiis dowladdu waxay dhahday warbaahinada waxaa laga joojiyey wararka ku saabsan al-shabaab inay baahiyaan wararka al-shabaab ku saabsan oo baahinayna waxay yihiinna looma sheegin mana baahinaba warar shabaab ku saabsan tusaale al-shabaab hadday dadka shacabkaa dhib u geystaan oo ama qarax meel ka geystaan ama ciidamada ay soo weeraraan waa sheegnaaha kaas ma ku jiraa mase kuma jiri warka ma hayno marka waxaan rabna waxa waaye waxa ay dowladdu ay soo saartay inay caddaadaan haddii bare bulsho oo ay gaar oo ay warbaahin gaara looliha aan ahayn ay ula jeedo waa xiri kartaa cid kuma haysan ayadoon hadlinay xiri kartay laakiin cabdi casiis waxaan diidana anaka waxa waaye dowladda xubnaha ka tirsan waxaan ognaha horta madaxweyne xasan sheikh iyo tiimkiisaba waa horaan u ogaa jirnay xilligii dowlado hore waxaan isleenahay amaradan meelahay ka socdaan iyo waxa fulinayay iyo inay dad gooney yihiin laakiinwaxaan dhihi lahayn inay arrimahaas madaxweyne xasan sheikh iyo agaasimaha nabadsugudo hadda ciidankiisana loo adeegsanayo inay haddii ay ogyihiinna ay wax ka qabtaan haddii aysan ogeyne waxaan rabnaa inay dowladdu ka fiirsato ficilada warbaahinta lagula kacayo ilaa hadda dowladda ma jirta wax xiriir aad la samayseen oo ku aadan xariga saxafigan xiran waa la samaynay wasaaradaha ay qusaysan la hadalnay cidda ay qusayso agaasimahaasuu kamid yahaan aan raadinay laakiin ilaa hadda ma helin
kaasina waxa uu ahaa maxamed cabdiwahaab oo ka tirsan madaxda sare ee dallad ay ku midoobeen ku dhowaad afartan warbaahin oo maxalli ah oo ku taalla magaalada muqdisho waxa uu muqdisho ugu warramay wariyaheena cabdicasiis barrow haatanna